yara dhammaan
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda voice of america oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa kowda iyo barka duhurnimo ee geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee magaalada washington d c waa maalin khamiisa saddex iyo labaatanka bisha disembar ee sanadka laba kun koob iyo labaatan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee dadka ka qaxaya magaalada boosaaso dagaalada awgood waxaan joogaa hadeer xaruntii caafimaadka ahayd oo waxaanu caawinaynaa dadkii ka soo barakacay waxaa soo qaxay dad aad iyo aad u tiro badan sida aad ogtihiin boosaaso iyo carma aad ayay isugu dhow yihiin taasaa koosgaraysay marka in ay carmo ugu soo qaxaan ee dadku ay soo gaaraan meesha ugu dhow ay tahay degmada ugu dhow ay tahay
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa hooyo ku nool xerada qaxootiga ee ifo oo ka mid ah xeryaha ku yaala dhadhaab oo isku wada waxbarashada dugsiga sare iyo sidoo kale howlmaalmeedka guriga galabkii markaan iskuulka aan ka imaado cashadayda aan karsadaa maqhribka markaan tukado intii cishaha iyo maqhribka la gaarin buugayaan iska sii akhristaa cishaha markaan tukado waan iska sii akhristaa xilliga dambe uu nalka uu tagahayana waan iska aroorti xilli horeetaan quraacdeeda karsadaa iskuulkaygana xilli fiican baan aadaa wax oo iyo wakhtiga aan ku lumiyo waxbarashada iyo muhiimsan ma jiro insha allah inigana waxaan ii rajaynayaa intiina badan inaad saa ku socotaan maaha marka reer aad yeelato inaad
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qoysas danyara oo ku nool magaalada qardho oo loo qaybiyey gaaska cunnada lagu karsado si looga hortago xaalufka dhirta qodobo kalena waad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in xalay abaarihii koob iyo tobankii iyo shan iyo afartan daqiiqo uu mar kale magaalada ka bilowday dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada puntland iyo kuwa b s f ee daacadda u ah jenaraal maxamuud cismaan diyaano iyada oo tirada dhimashada uu sababay dagaalkaasina ay gaartay sagaal iyo toban qof iyo ku dhowaad siddeetan dhaawac ah oo isugu jira askar iyo shacab sida v o e da u xaqiijiyeen shaqaalaha caafimaadka ee magaalada boosaaso dagaalkan ayaa u muuqda mid ka xoog weynaa dagaaladii horey uga dhacay magaalada waxaana labada dhinac ay isu adeegsadeen hub noocyo badan leh iyada oo daryanka iyo sawaxanka madaafiicda rasaasta xalay oo dhan laga maqlaya gudaha magaalada boosaaso wararka ay v o edu helayso kana helayso goobihii lagu dagaalamay ayaa sheegaya in labada dhinac ee dagaalamay uusan midkoodna horumar ka samayn dagaalka iyadoo qolo walbaaba ay weli ku sugan tahay halkii ay horay ugu sugnayd dagaalka ayaa si iskiya saakay toddobadii subaxnimo u qaboobay lamana oga khasaaraha dhabta ah ee dagaalkaasi uu sababay balse wararka laga helayo magaalada ayaa sheegaya inay jiraan meydad iyo dad dhaawac ah oo la geeyey goobaha caafimaadka ee magaalada howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay in beesha caalamka ay soo dhoweynayso qorshaha lagu qabanayo kulan foolkafool ah oo uu yeelanayo golaha wadatashiga qaran oo diiradda lagu saarayo hagaajinta iyo dardargelinta hanaanka doorashada iyada oo sheegtay in ay mar kale ku celinayaan baaqyada ku aadan daahfurnaan buuxda oo loo yeesho dhammaan hababka la xiriira beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay inay si buuxda u taageerayaan hanaan kasta oo ku salaysan oo ixtiraamaya heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar ee sanadkii laba kun iyo labaatan iyo toddoba iyo labaatankii mey ee sanadkan laba kun koob iyo labaatan iyada oo madaxda soomaaliyana ugu baaqay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo gebagabeeyaan hanaanka doorashada mar kale duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan sidii aad warkaba ku maqlayseen magaalada boosaaso ayaa waxa uu maanta waaga ugu baryey sawaxanka rasaasta ka dhacaysa hubka culus waxaana meesha ka baxday xabajoojintii ay shalay ku baaqeen maamulka puntland dagaalkan oo socday muddo saacada ah ayaa si iskiisa u istaagay abaarihii toddobadii subaxnimo ee maanta waxaa sidoo kale ka dhacay magaalada barakac wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa waraysi la yeelatay faadumo cabdulaahi cartan oo ah madaxa caafimaadka degmada carmo oo ka hadlaysa dadka ka soo barakacay magaalada boosaaso waraysigana waxa uu dhacay sida tan bismillaah magacaygu waa faadumo cabdulaahi cartan maamulaha caafimaadka degmada carmo waxaan joogaa hadeer xaruntii caafimaadka ahayd oo waxaanu caawinaynaa dadkii kasoo barakacay waxa soo qaxay dad aad iyo aada u tiro badan sida ad ogtihiin boosaaso iyo carmo aada ayay isugu dhow yihiin taasaa kooskaraysay marka in ay carmo ugu soo qaxaan ee dadku ay soo gaaraan meesha ugu dhow ay tahay degmada ugu dhow ay tahay adumo dabcan carmo waan ognahay boqol kilomitr bay boosaaso u jirtaa maxaad ku qiyaasi kadhaa tirada dadka idin yimi ma barakacayaalba ma dadka deegaanka bal haddii aad sawirka bixiso faadumo dadka wax la cabiri karo ma aha dadka wax la cabiri karo ma aha dadku darbi walba waa fadhiyaan geed walba waa ku jiraan markay xarumihii buuxsameen meel kasta oo dawladdu lahayd meel kasta oo dadka lahaayeen maxaan ku dhahday specially ahayd oo ay dadku lahaayeen dhammaan waa loo wada furay guryihii way wada buuxsameen wallahi markay dadki meelay wada buuxsameen waxa buuxaa deer deerta hoostoodii baa buuxda dadkaasoo aan u qaybinay laba meelood sida carruurtii iyo hooyadii iyo hooyadii iyo dhalaankii yararka ahaayo aan meel gaara ku hayno raggii waaweynaa iyo dadkii xoogga lahaayo iyagana meel lagu hayo marka waxaan koosgalayn waxaa xoogga saaray dadkii jiranaa waxaa jira sawir saad og tahayba biyo biyahaasi aad bay ugu yaryiin magaalada dadkii waxay qaadeen shuban ilaa daraa dadkii joogay carruurtii yaryarka ahayd outbreak baa ka dhacay shuban baa ka dhacay magaalada shubankaasoo aan la tacaalayna hadda marka waxaa jira dhibaatooyin aad u bitiro badan faamamay haddana waxaan la inoobi karin hadda aan kula hadlayo laba candamaylaa taagan labada candamayle waa buuxaan barakacayaalla waa jiraan dadkii deegaankuna waa jiraan dadkii deegaankuna waa soo kaceen dabcan waa dareemaysaa dhammaan dadkii oo isku duuban hadday barakacay ahaayeen iyo hadday degaan ahaayeenba maanta waxay ku sugan yihiin degmada carmo iyo nawaaxigeeda dadkaasi maxay heleen dabcan cuntay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin gargaar caafimaad deegaan bal dadka magaalada ku sugan mas-uuliyiintabaad ka mid tahay maxaa dadkaa loo qabtay
faadumoy dadkaa wixii tabar ah waa gaarsiinay wixii awoodda iyada ah laakiin awoodayada way ka baxsan tahay waktigaan hadeer kula hadlayo bakaaradii raashinka laga soo qaadi jiray oo biyaha laga soo qaadi jiray oo wax walba looga soo caawin jiray qofka biniaadanka ah waa xaaqan yihiin wax yaallaa ma jira albaabadii baa loo laabay dadkii shacabka ah markaan magaaladii gallayna qof walba wuxuu ku leeyahay lix reer shan reer baa gurigayga ku nool waxa weeye anigii baaba diiq taagan marka xaaladdu halkaasay maraysa waxaa la sheegayaa in gaariga boosaaso dadka ka soo rara laba boqol oo doolar ee ku keeno carmo halka markii hore afartan doolar uu ku keeni jiray xaaladda noocaasa qoysaska danyarta ah see u saamaysay
faadumo iyo xaaladaasi aad bay khatar u tahay waa run arrintaasi laba boqol bay dadkii ku keenayaan wixii aan awoodi karinna waa waxa dareemaysa oo lugta kusoo baxaya waa waxa canamaylayaasha lasoo saarayo qof qof baa loogu soo saaraya looga iibsanaya marka xaaladdu meel xun bay maraysaa waa run waa laba boqol weeye iska daa wax kale maceeshadii baa cirka la geeyey waxaan ka codsanayaa baaq baan usoo jeedinayaa ganacsatada waxaan leeyahay ilaahay intaa ka baqdaan dadka masaakiinta ah oo soo baxaya oo soo barakacaya walaalayaalow dhibkaa ka daaya u naxariista waxa weeye nin walba wuu awoodi karaa inuu isagu maanta wax taro dadkaas marka walaalayaalow insha allah u naxariista dadkaana wax walba waxaan leeyahay dhulka ha loo dhigo rakiis ha looga dhigo idinkana insha allah ajar baa ka helaysaan waxaa jira gaadiid la sheegay inay ku gadoomeen wadada udhexaysa carmo iyo boosaaso kuwaas oo ka kuwaas oo ay saaran yihiin dadweyne ka barakacay ee gudaha magaalada boosaaso bal dhaawacyadaas ma idin soo gaareen oo goobaha caafimaadka ma la keenay carmo
haa walal waana soo gaareen cadad adugu labaatan gaaraysaana soo gaadhay ilmo carruur yar yaraa ku jira carruuro yar yaraa ku jira dad aad u liito oo maataa baa ku jira dumar baa ku jira dadkaasi inta badan waa wada jajabeen cisbitaalkiina yaalliin marka waxa weeye dadku aad bay u rafaasan meel walba ku rafaasan yihin walaal waa jiraan dadkaasi baabuurtaasina waa jiraan afar baabuur isku dhacday faadama yaasin hadda ay waraysanayso laba candamayle ay hor taagan laba candamayle
taasi waxay ahayd faadimo cabdulaahi cartan oo ah madaxa caafimaadka ee degmada carmo waxay ka hadlaysay dadka ka barakacay magaalada boosaaso halkuleed nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a hodan goote aadan waa hooyo isku dhex wada waxbarashada iyo howlaha guriga waxay dhigataa dugsiga sare ee xerada qaxootiga ee ifo ee ku yaala xeryaha dhadhaab waxa ay uga warantay sida isugu wada waxbarashada iyo howlaha guriga waryaha v o eda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyada oo markaasina uga sheekaysay sida ay waxbarashadeeda iyo howlaha gurigaba u socdaan waxaan dhigtaa iskuulka ifo secondary school waana reexareerna waan leehay iskuulna waan akhristaa waxaan guursaday twenty eighteenki bishii tobnaad anigoo foom one ah xilliga la aadahayo foom twoga aan guursaday haddana maasha allah iskuulkayga waan dhammaysanayaa waxa ii haraa iska yar waxaan haystaa laba gabdhood hadda mid ayaan dhalay midna waxaan dhalay twenty twenty bishii saddexaad xilligii koronaha uu jira maasha allah waxbarashadaysi toosaan u wataa ii sheegay wax oo dhibaato iyo wax oo aan la kulmaayo ma jiro marka aroorti xilli horeetaan quraacdeeda karsadaa iskuulkaygana xilli fiican baan aadaa wax oo iyo wakhtigayga aan ku lumiyo waxbarashada iga muhiimsan ma jiro insha allah inigana waxaan ii rajaynayaa intiina badan inaad saa ku socotaan maaha markaa reer aad yeelato inaad iska fadhiisato guriga oo aad dhado reer baan yeeshay ilmaan dhaqanayaa iskoolka halkaasaan ka tegey waxaa la dhahaa inta badan gabdhaha waa uun jiko inbaa u dambaysa uun waxbarashadooda waxa mataraysa midda ayada waxaan leehay waa been waxbarashada gabdhaha aad bay u muhiimsan tahay kaas iskoolkaygana caadi ayaan wataa hadda galaaska ugu dambeeya ayaan ahay fonfooga marka ka waran dareen intee la eg bad hodan dareentaa maadaama aad tahay hooye carruur haysata islamarkaana waxaan ognaa iskuullada ku yaalla xeryahan qaxootiga iyo dhadhaab in la aado labiyo tobanka subaxnimo marka ka waran dareenkaaga arrintaasi dhib malo waxaas markaan salaada subaxaan tukada aroor horeeto quraacdeeda quraac yar waa uun anigii xaajiga iyo cunugteeda yar waan u karsadaa iskoolkaygana waan aadaa xilliga aan uurka yeesho markaan sagaalka bilood aan gaaro beemishon ayaa liisoo siiyaa fasax ayaa lii siiyaa xafadda ayaan joogaa markaan dhalana dib ayaan oogu laabtaa wax dhibaataa ma arka marka ma jiraan waxaan ognahay in caqabado ay la kulmaan qofka waxbarashada iyo sidoo kale dhanka guriga isku wada islamarkaana xaas leh marka ma jiraan caqabada aad la kulanto wax caqabado aan la kulmo malo iskuulka ninkayga waa nin wax bartay oo ii sheegay iskuulka secondariga iyo baramariga labaduba dhameeyey iskoolkayga inaan dhamaysto aad u jecel xilligaan u gembiya asagaaba joogaynba dhahaya orod iskuulkaad aad oo xanaaqahaya hooyadayna aad ay u jecesha iskuulka inaan barto aabbayna xilligaan guursanaya aan ballan ka qaada inaan iskuulkayga aan dhamaysado marka ka waran waxbarashada maxaa farqi oo idin dhexeeya gabdhaha aan reerka lahayn aad iskuulkaas la dhigataan iyo adiga wallahi inta badan gabdho waxaa arkaysa aan reer lahayn iskuulkan aan imaanin oo gembiyo aniga oo reer la-aan sidaan u imaanaya ay u imaan ayay dhahay afar wiig saddex wiig baa maqnaydeen xaggeen ku maqnaydeen waan xanuunsanaa wax baan qabanay saaka ejikaan ku jiraan kusoo daahay anna ii sheegay aan imaanahay marka shaqada guriga iyo waxbarashada seed isku wadaa ma jiraa xilliyo aad kala qorshaysatay tusaale ahaan oo kale in xilligaasi aad qorshaysata hawsha guriga inaad qabato sidoo kalena xilligaasi aad inaad aado iskuulka amaba aad akhriso casharada iskuulka aad ka soo qaadatay galabkii markaan iskuulka aan ka imaado cashadeydaan karsadaa maqhribka markaan tukado intii cishaha iyo maqhribka la gaarin buugaygaan iska sii akhristaa cishaha markaan tukado waan iska sii akhristaa xilliga dambe oo nalka u tagahayan waan iska seexda salaadina sideedii ma iskuulka u aadaan wax dhibana ma arka waxaa jira marka dad markaasi aaminsan in gabadha marba haddii la guursado oo reer yeelata inaysan wax baran karin marka ka warna arrintaasi dadkaas waxaan leehay fikraddaas waa khalad si waxbarashada sidaa adig ka dhigto inbay kuu noqon waa adun ah sidaa sidaad noloshaada sidii adig aa ka dhigto inbay noqon hadaad noloshaada gadaal aa u dhigto adaa gadaal isku dhig haddaa hor u qaadana adiinba hor u qaata marka waxaad sheegtay adigoo foom one ah ama fasalka koowaad ee dugsiga sare inaad reer yeelatay marka ma jiraan mararka qaarkood inaad dhahdo adoo reerle way kugu adagtay inaad waxbarashada wado maya may maigi wanaagsan waan ku fikir maalinta ugu horeysa aan guursana inaan waxbarashadayda aan dhammaysado aaba go-aankayga go-aankayga kama walaabaninba sidiin baan weli u wato un marka mararka qaarkood ma dhacdaa in markii ay caqabado kula soo gudboonaadaan ku saabsan dhanka guriga in maalmaha qaarkood aad waxbarashada aadan tegin islamarkaana taas ay saamayn waxbarashadaada ku yeelato gabdhihii aan la qabin fasalka aad isla ahaydeen ama isku fasalkaad ahaydeen in markaasi ay kaa kormaraan ama dhanka aqoonta maadaama cashira adiga aadan qaadan ay qaadanayaan cashirada ay qaadana ani markaan imaado waan ka koobisadaa maalintaan maqanay markaan imaado cashirka shalay dhigaawe aan dhahaa waa i tusaan waan koobisadaa maalintu idhaafa oo un koobiyaa un inta badanna khadkaaba liigu soo diri jirayba wax cashir oo idhaafa ma laho ma jiraa marka kaalmo ama taageero aad ka hesho markaasi wadaadkaaga amaba xaajigaaga si uu kaaga caawiyo dhanka waxbarashada ha xaajiga iskuulka wuu bogay isaga labayo tobankiisi sana wuu dhammaysaday isagaaba iga caawiyaa inta badan oo iga dadaaliyaa hooye qaxooti joogto dhibkeeda waa garanaysaan oo ii sheegay salaadii horeetana ee laga rabo qureec qada laga rabo casho laga rabo iskoolkiina laga rabo duhurkiina iskoolka ina imaato laga rabo salaadiina iskoolka ina imaato laga rabo waa garanaysaan dhibkeeda ayadoo ka fikiraysa qadadii bay iskuulka imaanaysaa ayadoo ka fikiraysa qureecdii bay iskuulka imaani marka inta badan adoo wax uun ka fikirayan baa waxuun qaban marka ma jiraan in aad wacyigelin aad siiso gabdhaha kaleeto iyagoo reer leh ee iskuullada ka tegay islamarkaana xeryahan qaxootiga ee dhadhaab jooga gaar ahaan xerada nifo si sidaadoo kale ay waxbarashada usii wataan haa waxaan iilaha waxbarashadiina dhamaysta galaaska koowaad hadii laguu guursado dhigo dhigo haddaad dhasho fasax waa lagu siin sagaalka bilood dada cuslaata fasax wuu jiraa wax waa la akhrisan karaa adduunka hadda waa la hormaray baadiil lama joogo social mediaha la iskugu soo diri cashirada ilmaha kula socodsiini xilligii waraaqada lagusoo qorji lagusoo lugeyn jiray lama joogo waa laisku dhowey waa laisku imaana cashirada waa la kala koobisani waxaan dhihi lahaa barta wax hodan xilligan umul baad ku jirtaa welina waxaad sheegtay in casharadii aad qaadato ood bugaagtii aad markaasi aad akhrisato gurigaagan joognaa waa la dareemi markaasi waa la dareemi karaa hooyo ilma haysata haddana umul ah haddana cashiradii galaaska laga qaadanayo akhrisanayso oo mararka qaarkood xilligna cunugeeda naaska nuujinaysa xilligna bugaagta akhrisanaysa marka maxaa kugu dhasha arrintan waxaa markaan umusha aan ahoo kaleeto markaas inbaaba iigu dhib badanba intaan uurkaa dhan waan soconaa waan akhristaa laakiin markaan umusha aan ahaa iigu daran waayo markaa cunug wuu yar yahay waa ii sheegay naas basaan siini markaan iskuul aadi raha waa inaan dhahaa un caani iyo waxaas u bilaaba waa inaan dhahaa marka xilligaasna baan dhihi karaa un dhibka ugu badan aan kala kulmaa inta kale laakiin alxamdulilah mararka qaarkood marka ma dhacdaa in cunugoo yar intaad xambaarsato inaad iskuulka la tagto maya weli ilmeyga iskuul lama tegin ugu dambayntii marka hodan waxaa jira gabdho fara badan oo ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab amaba deegaanada soomaalidu ay degto oo sidaadoo kaleeta iyagoo wax baranaya ee la guursaday kadibna waxbarashadii ka tegay maxaad marka ugu dambayntii aad kula dardaarmi lahayd ama maxaa talo ood siin lahayd waxaan kula dardaarmi lahaa horta inay waxaan dhihi lahaa waxbarashadooda ay hor u sii wataan oy gadaal isku dhigin weligood xitaa haddii ay galaaska sideedaad ay yihiin in waxaan dhihi lahaa in iskuulkooda ay ka bixin marnabo iskuulkooda inay ka bixin ay sii wataan baan dhihi lahaa waxaan ugu baaqi lahaa gabdhaha soomaaliyeed inay waxbarashadooda ay ku dadaalaan hadday reer leeyihiin iyo hadday reer lahaynba labaduba inay waxbarashadooda ay ku dadaalaan
taasi waxay ahayd hodan goote aadan oo ah hooyo isku dhex wada waxbarashada iyo howlaha guriga iyadoo dhigataa mid ka mid a iskuullada ku yaala xerada qaxootiga ifa ee ka mid a xeryaha ku yaala dhadhaab waxay u warramaysay waryaha v o eda xeryaha qaxootiga axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan laba boqol oo ka mid ah qoysaska danyarta ah ee ku nool xaafadaha iyo kaamamka ku yaala magaalada qardho ayaa waxaa loo qaybiyey gaaska lagu karsado cunnada iyada oo taana looga gol leeyahay in laga hortago xaalufka dhirta warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo diray waryaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf qoysaskan oo ah kuwa danyar ah oo ku nool xaafadaha iyo weliba kaamamka magaalada qardho ayaa la gaadsiiyey laba boqol oo haamaha cunnada lagu kariyo iyadoo dadkan aysan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha lagu iibsado haamaha gaaska horeyna waxay ahaayeen kuwo ku tiirsan shidista xaabada dhirta iyadoo tani ay qayb ka tahay joojinta iyo jarista dhirta dhuxusha laga sameeyo maxamed muuse siciid oo ka socda wasaaradda deegaanka puntland ayaa sheegay in laba boqol oo qoys oo ah kuwa danyarka ah maanta la gaadhsiin doono haamahaasi kuwaasoo horey ugu tiirsanaa dhuxusha islamarkaana markoodii hore aan awoodin inay helaan lacagaha lagu iibsado haamahaasi mashruuca kan labada boqol oo xabbo oo bibigaasta ah oo ma garanaysaa dadka danyarta ah ee iyagu lacagtooda ay la bixi karaanoo halkii mar markay ka dhammaataba sagaal dolar toban dolar meelahaas ay tahay in loogu soo buuxinayo markii ugu horraysay oo hay-adda wasaaradda deegaanku ay qaybisay agabka lagu yaraynayo sidista dhuxusha iyo xaabada ma aha hadeerna waxay dadkii aan awoodi karin inay iibsadaan bibigaasta iyo qalabkeeda oo isku dhan bay waxay ka fikirtay inay magaranaysaa ay u soo dhowayso oo ay u keento magaranaysaa wixii tabarteeda iyadoo aan dadka danyarta oo magaalada degmada qardho ku nool ayn boqolkiiba hal ka ahayn waxa wax la gaarsiinayo waxaan u rajaynaynaa dhammaan inay ka faa'iidaystaan dadku sida wanaagsan guddoomiye ku-xigeenka degmada qardho iyo guddoomiyaha ururka haweenka magaaladaasi ayaa sheegay in haamahan cunnada lagu karsado dadka ka faa'iidaysta yihiin dadka danyarta ee aan awoodin inay lacagaha ku bixiyaan dhuxusha barnaamij loo baahnaa baa maanta la keenay weligoodna ay ku taxluuqeen sidii loo yarayn lahaa dhirtii la gubayey oo maalin walba la soo jirayey dhuxushi baa la rabaa halkaa in lagu yareeyo waxaa kaloo looga faa'iideeyey dadkii danyarta ahaa oo aan awoodin in ay biibigaas isticmaalaan maba haystaan lacagtii ay dab ku shidan lahaayeen maxayba biibigaas iibsadaan dowladda hoose waxay mas-uuliyad iska saartay sidii ay u soo xuli lahayd dadkii ay khusaysay barnaamijkaas waxaa la soo xulay dadkii shidanayay dhuxusha iyo xaabada dadkaasoo waxay ahaayeen dad danyar ah oo dadkii loo baahnaa ahaa si cadaalad ah oo sinaan leh oo isjeclaysi lahayn qaar ka mid a haweenkii ka faa'iidaystay haamaha gaaska cunnada lagu karsado ayaa sheegay in markoodii hore ay ku tiirsanaayeen xaabada ama dhuxusha soo shaqaysay inta deegaanka ah kulliba waa uga mahad celinay dadka danyartaa dadka biibigaasta u keenay ajar iyo xasanaad allah ka siiyo qoryaha xaabada waxaanan goyn karin lacagtooda bay naga caawinaysaa
annagu waxa weeye aad baan ugu faraxnay bahashan waxaannu nahay reer baadiya waxaannu nahay reer tuulo xaabaannu shidan jirnay waxaa laga yaabaa intaannu xaabada ku maqannay in cashadu naga habsanto oo quraacdu naga habsanto oo intaan uga xaqiiqinayno ama shidayno wax walba inay naga habsaamaan ka soo shaqaysay qalabkan aanaan anagu awood karin awal haddana ilaahay noogu soo dhiibay dadkaa islaamka ah aanuna u baahnaynoo aad iyo aad iyo aad ugu baahnayn waxaannu leenahay waa idiin mahad celinaynaa ilaahay baana mahad iska leh yuusuf maxamuud v o e boosaaso
tanna waa wararkii dhinaca ciyaaraha oo inoo hayo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo koobka efl kaabka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa habeenkii xalay ahaa derbi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee lester city ciyaar adag oo ka tirsan wareegga sideedda ee koobka efl kaabka oo labada kooxood ay isku herdiyeen garoonka anfield ee kooxda liverpool ay ku ciyaarto kooxda liverpool ayaa qayb tore ciyaarta lagu hogaamiyey saddex gool iyo hal oo kooxda kubadda cagta ee lester city ay ciyaaryahanada james fardi iyo james madison ay goolasha u kala dhaliyeen jemi fardi ayaa laba gool u dhaliyey kooxda laakiin qaybtii dambe ee ciyaarta kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa goolashaasi soo guday weliba daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta oo weliba shan daqiiqo oo dheeraada lagu daray ayaa ciyaaryahan aminamino ciyaarta gadaal ka soo galay goolka barbarada uu keenay kooxda liverpool waxaana taasi ay keentay ciyaarta rigoorayaal laisla aado oo rigoorayaashii ay ku soo badiso kooxda kubadda cagta ee liverpool oo iyadu rigoorayaashii la dhigay shan gool iyo afar ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa ciyaaraha semifinalka labiyo tobanka bisha january waxay boodaysdali doonaan kooxda kubadda cagta arsenaal oo iyadu habeen hore soo gudubtay kadib markii kooxda sunderland ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ayaa iyana kulan ka dhacay magaalada london dhinaceeda waqooyi waxa ay derqi iyana kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee westham united oo laba gool iyo hal ay ku guulaysatay kooxda tottenham hatsba ciyaartan ayaase kooxda kubadda cagta ee westham ay heshay fursado ay barbara ku keeni karta laakiin dhammaantoodba oo ay khasaarisay oo kuma aanay guulaysanin wax gool ah oo barbara ah in ay ka hesho kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba sidaasina tottenham ayaa soo gudubtay oo waxa ay tottenham boodaysdari doonaan ciyaaraha semifinalka kooxda kubadda cagta ee chelsea oo iyaduna laba gool iyo waxba kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee brenford inkastoo chelsea garoonka soo gelisay xidigo aad u daayar oo aan caan ka ahayn kooxda dhexdeeda haddana guul ayay uga soo hoyeen kooxda brenford oo gurigeed lagu ciyaarayay sidaasina waxaa fooda ciyaaraha semifinalska isu daraya liverpool iyo arsenaal iyo kooxda tottenham hatisba iyo chelsea ciyaarahaasina dhammaantood waxay wada dhacayaan labiyo tobanka bisha janary ee sanadka cusub ee fooda nagu soo hay waddanka isbayna kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa sii dheeraysatay hogaanka horyaalkaasi kadib markii ay laba gool iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee atletica bilbao ciyaaryahan karim bazima ayaana goolashaasi laba ka mida u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee real madrid atletico madrid ayaa guuldarooyinkii isdabajooga ahaa ay weli ku socdaan waxaana garanaada ay kaga adkaatay laba gool iyo hal kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan inay heshiis haatan dharka u saaran tahay inay la gasho kooxda kubadda cagta ee manchester city si ay ugala soo wareegto ciyaaryahan veran torres kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa sidii kaga tegay ciyaaryahan messi guuldarooyin iyo weliba barbarooyin la daalaadhacaysa iyadoo weliba hoggaanka horyaalka dalkaasi kaalimaha bartamaha kaga jirta waxaana haddii ciyaaryahankan faran torres ay ku guulaysato inay gegida kaamnuu keento uu ka caawin doonaa kooxda dhinaca goobalinta kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa sawirarku waxay sheegayaan in xiddigan ay ku gorgorinayso lacag kor u dhaafaysa konton milyan oo ganiga ingiriiska waagan dhegeystayaal xubintii ciyaaraha intaa ayaan ku soo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe oo nascadda galasiga iyo nabadgelyo
maxamuud mascabey iyo wararka dhinaca ciyaaraha intaas haddaanu ku dhaafno markana waxaad nagula nasataan codka fanaanada kiin jaamac
intay isbaqeen haddana u lumay biliya labo biliya labo u lumay biliya labo biliya labo wiilow boqolaal horaa bilaga hiisheekayo intay isbaqeen haddana u lumay biliya labo biliya labo u lumay biliya labo biliya labo
ka baxay hawshii ka baxay nin iyo beenbeen ka baxay ayay tiri kiin jaamac codkeeda ayaana ku soo gabagabeynaynaa baahinteennii duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o dhinaca farsamada waxaa joogay cabdicasiis xuseen cismaan idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno sidaas iyo nabadgelyo
naftu